ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha rabiicul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah kooxda cisudiin alqasaam oo fashilisay iskudayay ciidamada yahuudda ku doonayeen inay kusoo galaan jiida khaza maamulka yahuudda oo adeegyada taleefanada iyo internetka ka jaray jiida khaza iyo digniino laga bixinayo xadgudubyo horleh ay ku dhaqaaqaan yahuudda duqeymaha arxandarada ah ee lagu beegsanayo muslimiinta khaza oo weli ka socda jiida khaza iyo howlgalka duufaanta al aqsa oo galay maalinkii labiyo labaatanaad iyo maxaynu kala soconnaa waxay warbaahinta reer galbeedku ugu yeeraan mitro khaza oo ah shabakadaha godadka ee kooxaha muqaawamada filistiin qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah balse aynu ka horeyno wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira jiida khaza waxaana soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder weli waxaa dhulka laaysta ee falastiin ka soconaya howlgalka duufaanta laksa ay kooxda muqaawamada falastiiniyiinta kula jiraan maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulalka muslimiinta ee reer falastiin howlgalkan oo si xiriira u soconaya isbuucii saddexaad ayaa waxaa khasaaro xoogan oo dhan welibaha lagu gaarsiiyey maamulka yahuudda iyadoo habeenkii xalay kiyaanka sahayuuniga oo isku dayay inuu weerar toosa kusoo qaado magaalada khaza xarakada xamaas ayaa shaaca ka qaaday in ciidankeedii ay ka hortageen weerar ballaaran oo uu maamulka yahuudda ku doonayey inuu kusoo galo magaalada khaza balse ugu dambeyn kusoo idlaaday fashil iyo guuldarro qaraar oo dhabarka loo saariyey ciidanka kiyaanka sahayuuniga ah war qoraal ah oo si wada jir ay usoo saareen kooxda muqaawamada falastiiniyiinta ee ay ugu horeyso xarakada xamaas ayaa lagu sheegay in ay diyaar u yihiin iskacaabi binta weerar weliba oo suuragal ah kaasoo uu maamulka yahuudda isku dayo inuu kusoo qaado magaalada khaza xilli ay yahuudda ay sii xoojiyeen iskudayada ay ku doonayaan in ay weeraro ku qaadaan magaalada khaza waxaan aragnaa fashilka ku dhacay weerarka xagga beriga ah ee uu gumaystuhu soo qaaday isagoo kasoo duulay jihooyin kala duwan ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xarakada xamaas kaas oo sidoo kale lagu sheegay in weerarka ka hortaga ah ay u adeegsadeen kamaa-ino iyo sawaariiqa casri ah weerarkan ayaa waxaa khasaaro lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidanka maamulka yahuudda waxaana laga dilay askar badan halka laga dhaawacay kuwo kale kiyaanka sahayuuniga ayaa adeegsanaya diyaarado helikobtero ah si uu u daadgureeyo meydadka iyo dhaawacyada askartiisa dhankiisa maamulka yahuudda ayaa war ka soo saaray weerar ka fashilmay ay ciidamadiisu ku qaadeen jiida khaza waxa uuna ku faanay inuu horumar ka sameeyey dagaalka uu kula jiro kooxda muqaawamada falastiiniyiinta waxaan horumaro ka sameynay maraaxisha dagaalka ciidankeenna ayaa galay waqooyiga khaza iyagoo halkaasi isku ballaariyey ayuu yidhi afhayeen u hadlay ciidanka maamulka yahuudda isagoo intaasi sii raaciyey in howlgalladooda milatari ay sii wadi doonaan ilaa ay ka taqallusaan xarakada xamaas soona ceshadaan maxaabiista ka maqan si niyadda loogu dhisay yuhuudda argagaxa iyo walaaca ka qaaday howlgalka duufaanta laksa ayuu afayeenka u hadlay ciidanka yuhuudda sheegay in ciidankoodu galeen khaza ay ilaa iyo iminkan ku sugan yihiin goobihii ay tageen habeenkii xalay ahaana ay ka taqalluseen hogaamiyaal ka tirsan xarakada xamaas waa sida uu hadalka u dhigaye maalmihii lasoo dhaafay dagaallo culus oo u dhexeeyo ciidamada maamulka yuhuudda iyo kooxda muqaawamada falastiiniyiinta ayaa ka dhacay deegaano dhowr ah oo ka tirsan daanta galbeed waxaana dagaaladaasi lagu jebiyey ciidanka yuhuudda geeska kale habeenkii xalay duqeymo wuxuushlimo ayuu maamulka yuhuudda ka fuliyey magaalada khaza halkaas oo uu ku beegsaday isbitaallo masaajid xarumo ganacsi iyo guryo ay leeyihiin dad rayd ah duqeymaha xalay lagu garaacay magaalada khaza ayaa ahaa kuwii ugu xumaa abid ee uu kiyaanka sahayuuniga ah ka geysto magaalada khaza muuqaallo iyo sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya duqeymo wuxuushlimo ah oo ay yuhuudda ku garaacayaan magaalada khaza duqeymaha xalay bilowday ayaa soo gaaray ilaa yasaaka waxaana in ka badan labaatan iyo laba qof muslimiina la xaqiijiyey in ay ku shahiideen duqeymaha saaka oo sabti ah ka socda khaza maamulka yuhuudda ayaa gebi ahaanba ka jaray khaza isgaarsiinta telefoonka iyo internetka tallaabadan ayayna dad badan ku tilmaameen in lagu doonayo in gumaadka wuxuushlima ay yuhuuddu ka geysanayso khaza iyo midka ay hadda qorsheenayso aanu usoo gudbin caalamka intiisa kale qaar ka mid ah hay-adaha caalamka iyo dowlado aan badnayn ayaa cambaariyey tallaabadan iyagoona ku tilmaamay inay halisgelin karto nolosha reer khaza oo ay yuhuuddana geysan doonaan wax ka daran waxay maalmihii ugu dambeeyey ku kacayeen
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida mid ka mid a caqabadaha ku horgudban duulaanka ay ciidamada yuhuudda qorsheynayaan inay ku galaan jiida khaza waa shabakadaha godadka ee kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu aada u isticmaalaan haddaba maxaynu kala soconnaa shabakadaha godadka ee mitro khaza ay ugu magacdareen warbaahinta reer galbeedka yuhuudduna ay ku tilmaameen jaxiimo dhulka hoostiisa ka qodan warbixin ku aadan walaalkeen muxsin xasan xaaji ayaa soo jeedinaya waa suuragal in magaalooyinka waaweyn ee caalamka gaar ahaan kuwa dadka badan aanay ka maarmayn in tareenadu maraan dhulka hoostiisa si looga fogaado ciriiriga wadooyinka iyo saxmadda laakiin marka laga hadlo diida khaza xaalku sidaasi wuu ka duwan yahay masaaxo yar oo aada u kooban ayaa waxaa ku nool dad lagu qiyaaso laba dhibic laba milyan oo ruux taasoo hareeraha ay ka go-doomiyeen yuhuudda keliyana leh hal marin oo ku xidha masar kaasoo isaga laftiisa inta badan xidhan diida khaza si la mid ah magaalooyinka waaweyn waxay leedahay godad dhulka hoostiisa ka qodan laakiin kalama sinna caalamka hab isticmaalka kuwani waa godad ay keeneen baahiyaha la xiriira duqeymaha yuhuudda iyo qorshayaasha la xiriira iska caabintooda mar kasta oo yuhuuddu duulaan kusoo qaadaan khaza waxaa soo baxa qiimaha ay godadkaasi leeyihiin warbaahinta reer galbeedka ayaana hadalhaynta godadkaasi aada u badiya marka ay yuhuuddu tilmaamaan inay duulaan toos ah ku qaadayaan khaza kuwaasoo kun xisaabood u dejiya waxay ka yeeli lahaayeen godadkan ay warbaahintu reer galbeedka ugu yeeraan mitro khaza duulaanka iyo duqeymaha ay yuhuudda hadda ka wadaan jiida khaza lama mid ahan duulaanadii ay horey ugu soo qaadeen jiida khaza madaxda yuhuudda ayaana u muuqda kuwa cadaadis xoogan la nool oo doonaya inay aargutaan wixii ka dambeeyey markii aroornimadii toddobadii oktoobar ay kooxaha muqaawamada ku kadiyeen yuhuudda weerar lama filaan ah oo aanay xitaa marnaba suuraysan horeyna aanay ula kulmin tan iyo markii yuhuudda maamulkooda dhulboobka ah ka dhisteen dhulka falastiin sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii howlgalka duufaanta al aqsa ayaa bilowday saacadihii hore ee maalinnimadii sabtida toddobadii oktoobar isagoo jawaab ka ahaa xadgudubyada joogtada ah ee yuhuudda u geysanayaan masjidka barakeysan ee al aqsa iyo xadgudubyada joogtada ah ee ka dhanka ah muslimiinta falastiin ee ku nool khaza qudus iyo daanta galbeed oo ay wado xukuumadda netanyahu oo yuhuudda iyo reer galbeedka qaarkood ku tilmaamaan inay tahay xukuumad xagjir ah camaliyadda duufaanta al aqsa ayaa saacadihii ugu horreeyaba xaqiijisay guul taariikhi ah iyo khasaare lixaad leh oo gaaray yuhuudda tirakoobyada ugu dambeeyey ee yuhuuddu waxay sheegayaan dhimashada in ka badan kun iyo lix boqol oo qof oo yuhuudi ah oo saddex boqol oo ka mid ay yihiin ciidamada yuhuudda iyo dhaawaca in ka badan shan kun oo ruux iyo qafaalka maxaabiis u dhexeeya laba boqol ilaa laba boqol iyo konton askari sida muuqata howlgalka duufaanta al aqsa wuxuu gilgilay mujtamaca yuhuudda xukuumadoodana waxaa lumay tawaasunkeeda iyo isku dheelitirnaanteeda taasoo ku qasabtay inay duqeymo aan loo meeldayeyn ku garaacda khaza kuwaasoo ilaa iyo hadda socda tirada dadka shuhadada ahna waxay ka badan yihiin toddoba kun oo ruux oo badankood dumar iyo caruur yihiin laakiin duqeymahan cashwaayiga ah ee ay yahuuddu ka wadaan khaza ma noqon kuwa yahuudda iyo maamulkooda ka badbaadiye ceebta gaartay taasina waxay keentay inay soo baxdo hadalhayn xoogan oo la xiriirta in ciidamada yahuudda gudaha u geli doonaan khaza si dadkeeda loo barakiciyo loogana takhalluso kooxaha muqaawamada ee difaacaya dadkooda warbaahinta caalamiga ah iyo xitaa maamulka yahuudda wuxuu maalmihii ugu dambeeyey aada uga hadlayay howlgal ballaaran oo dhulka ah oo gudaha ugu galayaan khaza walow ay iskugu jiraan kuwa diidan oo ka digaya cawaaqibta ka imaan karta iyo kuwa u arka daruuri si looga daba tago qabkii yahuudda ee sii hoobanaya waaba haddii ay wax ka harsan yihiin ee magaalada khaza way ka duwan tahay meelaha kale waana arin ay xitaa dareensan yihiin yahuudda waana sida ay taariikhdu ka markhaati kacayso toban iyo siddeed sano ka hor ayay ciidamada yahuudda go-aansadeen inay iskaga baxaan khaza taas beddelkeedana ay go-doon kusoo rogaan maadaama ay arkeen inay sii joogisteeda xamili karin intii ay go-doonsaneed khaza waxaa jiray weeraro dhulka ah oo ay ciidamada yahuudda dhowr jeer kusoo galeen magaalada khaza kuwaasoo markii dambe isku beddelay dagaallo toos ah waxaana dagaaladaas ay kala dhaceen sanadihii labada kun iyo sideedda labada kun toban iyo labadii labada kun toban iyo afartii labada kun toban iyo sagaalkii labada kun labaatan iyo kowda iyo labada kun labaatan iyo labada dhammaan dagaaladan intii ay dhacayeen handadaadaha la xiriira inay ciidamada yahuudda si toosa usoo geli doonaan khaza oo ay la wareegi doonaan wuxuu ahaa mid xoogan laakiin codkaas hadda ayuu aad u sarreeyaa maamulka yahuudda ayaana sida muuqata hadda doonaya in dhiigga reer khaza uu kusoo ceshado haybadiisii luntay iyo fadeexadii ay si wadajir ah ugu maadeysteen saaxiib iyo cadow labadoodaba dagaalka qaabfogaanshaha oo ah in diyaaradaha yahuudda duqeeyaan khaza wuxuu inta badan ahaa istaraatiijiyad ay door bidaysay xukuumadda yahuudda si ciidankeeda ooga ilaaliso inay noloshooda halis soo wajahdo istaraatiijiyadda noocan ayaana ahayn mid waxtar leh sida uu sheegayo wargeeska limond ee kasoo baxa dalka faransiiska oo maalmo ka hor warbixin ku saabsan xaaladda khaza daabacay wargeeska limond wuxuu sheegay oo uu ku celceliyey arrin ay inta badan sheegeen warbaahinta reer galbeedka iyo tan yahuudda taasoo ah in duulaan toos ah oo lagu galo khaza ay ku gadaaman yihiin halisyo xoog leh mid ka mid ah halisyada ay dareemayaan yahuudda aadna oga baqayaan waa shabakada godadka ee kooxaha muqaawamada falastiin ay ka hirgelisay dhulka hoose ee khaza halkaasoo hooy xerooyin tababar talisyo militari iyo warshado hubka lagu farsameeyo u noqday garabyada militari ee cisudiin alqasaam iyo saraaya alqudus qiyaasaadka la xiriira shabakada godadka ay kooxaha muqaawamadu ka dhiseen khaza waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan boqol iyo soddon god kuwaasoo dhirarkoodu gaarayo shan boqol oo kilomitir qaarkoodna ay u qodan yihiin gunta hoose ee dhulka cabir gaaraya toddobaatan mitir wargeyska macaarif ee kasoo baxa dhulka yahuudda ayaa warbixin uu qoray wuxuu ku sheegay in godadka ka qodan jiida khaza ay ku dhow yihiin kuwa ay kuuriyada waqoodi leedahay ayna ka dhigan yihiin jahanamo dhulka ka qodan taxaddi weynna ku yihiin ciidamada yahuudda godadkan kama dhigna oo keliya kuwa difaaca kooxaha muqaawamada balse waa wasiilooyin ay u adeegsadaan inay kasoo weeraraan ciidan kasta oo yahuud ah oo soo gala khaza halka ay u fududeynayso in ciidamada muqaawamada ay si fudud iskaga kala gudbaan godadka hoostooda iyagoo ka gambanaya duqeymaha diyaaradaha john spencer oo mas-uul ka ah diraasaadka la xiriira dagaalada magaalooyinka islamarkaana taabacsan kulliyadda caskariga ee west point ee mareykanka ayaa maqaal uu qoray wuxuu ku sheegay in godadka khaza ay yihiin kuwa halis ku ah ciidamada yahuudda ilaa iyo haddana loo la-yahay wax xal ah mike mirtin oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dagaalka xubinna ka ah kings college ee ku yaala magaalada london ayaa isaguna wuxuu sheegayaa in godadka khaza ay noqdeen kuwo isku dheelitira awoodda maamulka yahuudda iyo kooxaha muqaawamada maadaama godadka ay waxba kama jiraan ka dhigeen awoodda tiknoloji iyo tan caskari ee ciidamada yahuudda qoraal lagu magacaabo david oo maqaal ku qoray wargeyska washington post wuxuu tilmaamayaa in saraakiisha ciidamada yahuudda iyo warbaahintooda ay ka hadlayaan inay jirto laba khazo mid muuqata oo ay dadkoo dhammi wada arkaan iyo mid ka dhisan dhulka hoostiisa oo ay yar tahay wax macluumaad iyo xog in laga hayo wuxuu qoraagu intaa ku daray in hadda ay doonayaan ciidamada yahuudda inay galaan khasada labaad taasoo ay aaminsan yihiin inay noqon doonto dagaalkii ugu adkaa uguna khasaaraha badnaa oo ay ka galaan jiida khaza godadka la rumaysan yahay inay degan yihiin kumanaan ka tirsan dagaalyahanada kooxaha muqaawamada falastiin kuna hubeysan noocyada kala duwan ee hubka casriga ah sida sawaariikhda waxaa shaki la-aan ah in maalmihii dambe ay ku biireen dadka ku nool tobannaan yahuud ah oo ah maxaabiistii laga soo qafaashay deegaanadii xeyndaabka ghaza kadib markii uu bilaabmay howlgalka duufaanta al aqsa isbeddelkan ayaana ka dhigan mid sii cuslaynaya duulaanka yahuudda ee ghaza kuwaasoo maangaabnidooda doonaya inay si nabad ah u galaan godadkaas kadibna kasoo furaan maxaabiista lagu heesto markaas kadibna ay burburiyaan godadka iyo waxa dagaalyahano ee ku jira si loo ilaaliyo nolosha ciidamada yahuudda ee geeri naceebka wax kala mid ah aanay dunida ku nooleen waxaa socota hadalhayn la xiriirta in eeyaha iyo qalabyada robotka ee aaliga ah loo adeegsado daahfeedidda godadka muqaawamada iyo goobaha ay ku yaalaan laakiin waxaa shaki la-aan ah in ay iyo robot aanu qofna xoreyn karin waxna dili karin taasi waxay lama huraan ka dhigaysaa in la helo ciidamo bashar ah oo howlgalka kaalin lixaad le ka qaato waana arrinka ay ka warwareeganayeen yahuudda inkastoo ay ka go-an tahay sida muuqato in mar un ay galaan gudaha magaalada ghaza taasi waxay lama huraan ka dhigaysaa in la helo ciidamo bashar ah oo howlgalka kaalin lixaad le ka qaato waana arrinka ay aada uga warwareeganayaan yahuudda inkastoo ay ka go-an tahay sida muuqato in mar un ay gudaha u galaan magaalada ghaza wixii ay kala soo kulmaanba inkastoo tobannaankii sane ee lasoo dhaafay uu maraykanku ahaa difaaca koowaad ee yahuudda haddana toddobaadyadii tegay waxaa muuqatay in dowladda maraykanka iyo mas-uuliyiinteedaba noqdeen xubno ka tirsan golaha wasaaradda netanyahu baidan wasiirka arrimaha dibadda antony bilinken iyo kan gaashaandhigga lowid oston ayaa si xiriir ah u tegay talaabiib iyagoo sheegay in bilaa shuruud ay gar iyo gardarraba garab taagan yihiin yahuudda maadaama yahuudda iyo maraykankuba daraysan yihiin culayska ay ku hayaan godadka dhulka hoostiisa ka qodan ee ay isticmaalaan kooxaha muqaawamada falastiin waxay sanadihii u dambeeyey ku howlanaayeen inay iktishaafaan qalabyo lagu ogaado halka ay ka qodan yihiin godadkaas warbixin ay diyaariyeen xubno ka tirsan golaha koongareeska maraykanka ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanka tan iyo sanadkii labada kun toban iyo lixda ee yahuudda siisay taageero dhan saddex boqol iyo labaatan milyan oo dollar taasoo u gaar ah ogaanshaha godadka dhulka hoostiisa ka qodan ay kooxaha muqaawamadu u adeegsadaan arrimaha caskariga ama xitaa kuwa xuduudaha loogu keeno badeecadaha iyo shidaalka sida uu sheegayo berdeli oo ah xubin ka tirsan waxa loogu yeero mu-asasada difaaca dimuqraadiyadda ee washington qaar ka mid ah godadka ay adeegsadaan kooxaha muqaawamada falastiin waxay cumqi ahaan u qodan yihiin laba boqol iyo soddon taako taas oo ka dhigaysa in inta badan aanay duqeymaha xagga cirka ah saameyn ku yeelan godadkaas inkastoo ciidamada yahuudda guutooyin ka tirsan ay u tababaran yihiin lahardanka godadka haddana cabsidu waa mid sii xoogaysanaysa falanqeeyayaasha caskariga ee yahuudda iyo reer galbeedka ayaana isku raacsan halista ka imaan karta duulaan kasta oo xagga dhulka ah oo lagu qaado magaalada ghaza taas oo ay badankood u arkaan inay tahay go-aan ay tallaabiib ku qaadanayso inay ku ciyaarto garoon aan midkeeda ahayn tacbiirka ugu cad ee walbahaarka iyo walaaca muujinayana waxaa ku cabiray wargeyska macaarif oo godadka ka qodan ghaza ku tilmaamay jaxiimo dhulka hoostiisa ka qodan
المقاومون المرابطون على حدود غزة يتحسبون في كل وقت وحين لأي تحرك أو توغل إسرائيلي لكن الاستعداد ليس فوق الأرض فحسب تحت الأرض رباط من نوع آخر بعيدا عن الأنظار نحن في حضرة وحدة حفر الأنفاق التابعة لكتائب القسام الذراع العسكرية لحماس تقطع في الصخر وتنحت التربة الصخرية يصحبنا هذا الشاب أحد كوادر الوحدة في هذا النفق السري في إحدى مناطق قطاع غزة حياتنا كلها تحت الأرض بنقعد ممكن نقعد بالأسابيع نقعد بالأيام تحت الأرض آه، ونحفر ونجد يعني ون- ونحط كل قوتنا وكل طاقتنا وكل هالعمل هذا وأوقاتنا مقضينها في سبيل الله من أجل أنه إحنا نحقق مشروع الجهاد مشروع تحرير الأسرة مشروع تحرير البلاد الله أكبر عمق كبير وطول أكبر يمتد تحت الأرض أعضاء الوحدة يسابقون الزمن لإنهاء عمليات الحفر في هذا النفق
طب يلا اخوي شد شد شوي إمكانياتهم متواضعة ومخاطر عملهم كثيرة
كثير عندنا أصدقاء مجاهدين معنا كانوا في هالعمل هذا واستشهدوا قديش بنواجه صعاب ومعاناة ومشقة لكن إن شاء الله حنضلنا متواصلين مش حيربنا لا عدو ولا انهيارات من التربة ولا قصف إسرائيلي اسحب أبو دجانة لعل الأهمية الأكبر لمثل هذه الأنفاق أنها ساعدت رجال المقاومة في غزة على تنفيذ عملياتهم وهجماتهم بعيدا عن خطر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لهم فكانت السلاح الأقوى في عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شريط مثلا وأيضا في قصف المقاومة لتل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى خلال الحرب الأخيرة على غزة وما هذه الأنفاق إلا جزء من هذه الأشكال ومن هذه الأدوات التي تمتلكها المقاومة كتائب القسام آه، تمتلك خياراتها وتستطيع أن تنتقل من حالة دفاع إلى حالة هجوم آه، في أي مواجهة خذ لك النكتة طيب هي إذا حياة تحت الأرض فليعد للدين مجده وليعد صورة تعكس غزة ومقاومتها التي تشق كل الطرق متحدية لواقعها وحصارها الله أكبر تامر المسحال الجزيرة غزة فلسطين
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag daaciga lagu magacaabo maxamuud alxasanaad oo kasoo jeeda dhulka filistiin kana mid ah ducaadda aadka uga hadla qadaayaadka muslimiinta ayaa jimcihii shalay wuxuu jeediyey khudbad saameyn leh oo uu kaga hadlay sumuudka iyo nafurka ay sameynayaan muslimiinta filistiin إليكم تلك النماذج وإليكم تلك القصص من أبطال غزة ومن رجال غزة ذلك المجاهد ذلك المجاهد وذلك الصنديد الذي يملأ- لم يبلغ من العمر عشرين عاما قد صار في شوارع غزة وقد انحنى ظهره سألته يوما وقد بلغ وقد بلغ العشرين عاما لما قد انحنى ظهرك وسرت تسير كما العجائز وإذ به وإذ به منذ خمس سنوات وإذ به منذ خمس سنوات لم يقف فوق الأرض وإنما يعيش تحت الأرض يحفر الأنفاقة يحفر الأنفاق تحت الأرض وقد بلغ من العمر عشرين عاما وقد انحنى ظهره من شدة الوجع ومن شدة الألم ورجال أمتنا يرقصون وجير ورجال أمتنا يلعبون قد بلغ من العمر عشرين عاما وهو يحفر الأنفاق وقد انحنى ظهره وما زال أشباه الرجال يخونون هذه الأمة ويخونون هؤلاء الرجال ننام على الجراح ننام على الجراح نجوع نعرى ولا يغتال صبري مستبد وما أخذوه من لحمي وعظمي بغير دمي أنا لا يسترد ننام على الجراح نجوع نعرى ولا يغتال صبري مستبد وما أخذوه وما أخذوه من لحمي وعظمي بغير دمي أنا لا يسترد فما التنديد يرجع لي ترابا فما التنديد يرجع لي ترابا ولكن يرجع الأوطان أسد لله لله در أمهات أنجبتكم وأرضعتكم لله در آباء ربوكم لله حليب رضعتموه ولله مكانا عشتم فيه ولله عقيدة استقرت في قلوبكم أيها الكرام أيها الأبطال تلك النماذج من غزة والله تعيد لنا البطولة والإباء حق لنا والله أن نفتخر بغزة وحق لنا والله أن نرفع الرأس بأبطال غزة هؤلاء الرجال وهؤلاء الأبطال الذين ما إن فكر العدو أن يجتاح غزة وأن يدخل بضعة أمتار إلى غزة قد رأوا عجب العجاب من أبطال غزة غزة يا كنز أحلامي ويا مروحتي أشكو العروبة أم أشكو لك العرب يا ابن الوليد يا ابن الوليد يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا أضحت خشبة يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا قد أضحت خشبة وما زال الأبطال وما زال الرجال يواصلون الطريق ويواصلون المشوار فكم من رجل يخوض ذلك الغمار الآن في شوارع غزة كم من رجل وكم من جليبيب قد ترك الزواج وقد ترك الهناء وقد ترك الدنيا بما فيها وخرج ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى كم من الرجال يعيدون ذلك المجد التليد كم من الأبطال الآن في شوارع غزة يصوغون ذلك يصوغون تلك البطولة شعارهم فما أحلاك فما أحلاك حين تقاتل ما قيمة الدنيا وزندك مائل ما قيمة الدنيا وسيفك لم يزل في غمده ودم الكرام جداول قاتل بآخر ما تبقى من دم فالعار أن نحيا ويهنأ قاتل دخر يديك فوجه أرضك معجل فليسقه منك الرصاص الهاطل فليسقه منك الرصاص الهاطل ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaan kusoo afmiraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وبالبلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله